buule axmed cigow oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada mahadaya ee gobolka hirshabeellaha dhexe ayaa laga soo sheegayaa inuu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka kaawa in ka badan saddex iyo toban carruur ah kusoo ritay tuuladaasi ibraahim khaliif oo ah guddoomiyaha buulada oo la hadlay idaacadda isnaay ayaa sheegay in cudurka shuban biyoodka uu yimid kadib markii dadka ay isticmaaleen biyo wasaqaysan waxaa jira xaafimaaddaro xaggeeda xaafimaaddarana waxaa ka mid ah curaaliyaa bilowday biyo xumo oo jirta ceelal ma qabaan nadaafadana waa jirtaa shuun biyoodna waa bilowday haayaan oo ragta hadda u bilowday waa gartay caruurta u badin caruurta aad u saameeyo caruurta aad u saameeyo biyaha oo aad nadaafadooda aad u fiicneen ilaa sida ay kaban caruur mahadeena ugu dhow mahadeena saxana maana anaga goob caasimad oo oo rug tuuladeena ma laha marka jidxumana waa sii jirti laakiin hadda oraxeeda bilowday biyihii webiga oo oo dhinagiisa isbedelay waxay biyihii fatahaadidii wasaqyadii biyaha reemad waxyaalahaasiis waay maal binaanka kusoo cabaaya biyaha wasaqa eh ceel fiican oo biyo laga caban tuulada ma laha laba iyo saddex waa jira inta kale mahadeena la taxaali maya maya maya goob caafimaad ma laha faleebooyin oo hore loogu yaalay kuwaasaan kusii taxaalinay si goob caafimaad ay ka gaalaan sidoo kale ibraahim ayaa tilmaamay in xaaladda carruurta ay tahay mid soo hagaagayso balse ay u baahan yihiin in garab istaag loo muujiyo wuxuuna baaq u jeediyey wasaaradda caafimaadka hirshabeelle wallaahi hadda alxaadada caafimaad waad ka fiican tahay laakiinse waxay u baahan yihiin gacan qabashi in nadaafadarada ka jirta ceelo la-aanta ka jirta in wax laga qabtay u baahan yihiin ilmaha aad kuwadaarsana in nafaqa lala soo gaaran jecelnahay wallaahi waa wasaaradda caafimaadka haddii ilmaha iyo maatada iyo soomaaliyeed tuulada ku nool wax lasoo gurmahaan waa u baahannahay inay wax nala qabtaan inta badan xilliyada kuleelaha ayaa waxaa dilaaca xanuuno badan uu ka mid yahay shuwan biyoodka kuwaasi oo soo ritaa carruurta iyo dadka da-da ah